Waad ogay dagaalkii ka dhacay badda markii la bixinayay ayadoon cidna lala tashanin yaa nin wasiirka iyo intay tageena xoogaa lacaga la siiyey ayay baddii soomaaliga oo dhan saxeexeen.
waa tahay barnaamijkiina qaybisa kala duwan oo aan caawa ku soo qaadanayna ayaynu u gelaynaa oo ku saabsanaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida aan la soconno hogaamiyaasha wadamada caalamku waxa ay diiradda ku saareen xaaladda wadanka soomaaliya shirar kala duwanna waxay ka dhaceen oo oo looga hadlayo arrimaha soomaaliya afaabta hore ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu soo qaban qaadiyey xogayaha guud ee qaramada midoobe ban ki-moon haddaba ambassador xasano markoona aan aan ogaado inuu ku jiro ambassadore ma maqlaysaa waa tahay ambassadore waxaad dhageysanaysay warbixinadii waraysyadii kala duwanaa ee iminka aanu sii daynaynay marka uu bal waxaad ka warantaa maadaama qaramada midoobey aad ku muddo aad fadhisay sanooyinkii aad ka shaqaynaysay iyo hadda maxaad u malaynaysaa inay ku kala duwan yihiin marka xaaladda soomaaliya loo eego
Wallaahi, dalooyinkii anigu aan joogay waxaan la kulantay waqti dhibaato badan waxayna ahayd markii dhacdadii New York ay ka dhacday ee 9/11 la odhan jiray marka dowladaha ku taliya qaramada midoobay ee dowladda maraykanku ugu horreyso soomaaliya waxay u arkeen nacabku meel loo soo duulayo iyo meel argagixisu ay joogto marka waxaa lagu dhacay culays xaddaaf ah oo aan la dhaqaajin karaynin oo mar kasta oo aan ugu doonno xaqa shacbiga soomaaliyeed qaramada midoobay taako weyn iyo isbaaro weyn ay noo dhiganayeen dowladaha reer galbeedka ah gaar ahaan dowladda maraykanka ingiriiska iyo xulafadeeda markaa dan kale oo ay ka lahaayeen soomaaliya maba jirin dowlad in loo dhiso in wax loo qabto in warloodhada la xakameeyo waaba isticmaalayeen oo waxay rabeen waxay u arkayeen uun inay soomaaliya tahay saldhig argagixisada keliya marka dagaal xaddaaf ah ayaana lagu hayay marka aan waan joogay wa- waa tahay haddii aan su-aal kala ku weydiiyo macnaha maadaama xilligaasi culays badan iyo saarnaa hadda ma waxaad leedahay maraykankii etoobiya ayaa soo dabcay oo xaalku sidii waa ka duwan yahay
wallaahi dadka ay weli ka leeyihiin isma ay bedelin waxa weeyaan dowladaha waaweyn istaraatiijiyad bay leeyihiin cid kasta oo madax ka noqota istaraatiijiyada wadaniga ay leeyihiin ee dadkooda gaar ah ma isbedel soomaaliya ilaa hadda dowladaha waaweyn ee reer galbeedka iyo laba dalood keliya keliya kow dadka koowaad waxa weeyaan inay soo xakameeyaan waxa ay ku tilmaamaan saldhigyada argagixisada ee soomaaliya waa kow ta labaad la dagaalanka burcadbadeedka hadda waxaan ay leeyihiin dowlad baan dhisaynaa iyo roadmap baan samaynaynaa iyo waxbaanu soomaaliya dowlad u dhisaynaa culays kaga yimi weeyaan dowladaha kale ee islaamka ah masalan culays kaga yimi turkiga culays kaga yimi sacuudi arabia dowladaha carabta iyo dowladaha islaamka iyo dowladaha afrikaanka ah qaarkood oo ay ka mid yihiin nigeria iyo south africa ayaa markankan hormuud u noqday qabyadii soomaaliyeed markaasba culayskaas ayay qaadi kari laayihiin waayo maraykanka iyo dowladaha reer galbeedkii dana istaraatiijika ayay la leeyihiin ama ka leeyihiin dalalka aan hadda soo tilmaamay magacyadooda
waa gartayeen ambasadore haddii aad is leedahay dowladda maraykanka culayskaas ayaa ku qasbay in ay xoogaa isbedesho ma kuugu muuqataa in iminka diyaar loo yahay in dowlad labiyo tobanka bilood ee soo socota laga dhiso wadanka soomaaliya iyadoo loo raacayo road mapka iminka soconaya wallaahi xasanow horta arrin muhiimaa jirta mucaawano kasta iyo qaylo kastoo dibadda lagaaga qaybiyo haddaadan adigu gurigaaga aadan dhisanin oo aadan hagaajisanin cid kuu hagaajinaysaa ma jirto horta qodobkaas waa qodob asaasi ah oo dowladaha caalamkuna ay ku guursan yihiin iyo dowladaha ay dariska lahay oo mar walba ay rabaan ayagu dowlad ay ayagu raalli ka yihiin inay u dhisaan laakiin aan sharciyad iyo legitimacy ka haysan shacbigeedii taas waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan waa la khriday road baaftay baaxadiisa intay leeg tahay waxa weeyaan road baafka hortaa shirka lagu qabtay isisho laba maalmood keliya ayaa road baafka khariidadaa la sheegayo laba maalmood keliya laga dooday su-aasha meesha ka jirta waxa weeyaan goormaa soomaaliya diyaar garay tala soomaaliyeed waxaa imika sooy faafsi soo baxaysaa in lagu soo sameeyo road baabkaas magaalada nairobi in niman shisheeye ah oo expertayaal ah sheege xeldheerayaal ay soo sameeyeen iyagoo duruuftii wadanka gudihiisa ka socotay aan si weyn u tixgelin marka baaxadda uu leeyahay road baabkaasi ma noqon karto wax lagu dhammayn karo laba iyo toban sano oo lagu dhammayn karo taas waa qodob waxyaabaha daliilaha roadmapka ugu horeeya waxaa ka mid ah ayaga oo caalamku kuwa soo diyaariyay roadmapkaas ay dhaliilayaan waxqabadka dawladda kumeel gaarka oo ay leeyihiin waa dawladaan dhul badan haysay waa dawlad korraf ah oo musuqmaadku tahay waa dawladaan hay-adihii kaabayaashii dhaqaalaha dhigtay kaabayaashii dawladnimada dhigtay ayaa isla markaa qodobka ugu horeeya ee roadmapka ku jiraa wuxuu yahay dawladda kumeel gaarka ah ayaa loo xilsaaray fulinta road maamka oo haddii aad marna dhaliilaysid oo aad leedahay dawladdani waa fashil oo ma shaqaynayso sideebaa barnaamij weyn oo oo baaxadda baaxad weyn leh soon iyo toban bilood gudahood loogu fulin karaa su-aashu waxa weeye tanaaqud weyn baa halkaa ku jira mana fulin kartahay waxay ahayd in wax la qaban karo oo ajiibabula oo la gaari karo oo dadka soomaaliyeed ka yimi ee aan dibad ka imaanin mushkiladeennu waxa weeyaan annaankeennii iyo siyaadadeennii iyo dowladnimadeennii raadinteennii ayaa dadkii keliyi maamulayaan markaasaa lagu keenaya waraaqa iyo waxaa lagu leeyahay waraaqahan dantiinaa kusiiseen saxeexa xogaaga lacagtaana waa laydi siinayaa waa gartay waa gartay amba istircasharo waxaan kaloo ku weydiin lahaa waktiga oo nahaya maalmahan dambe waxaa soo baxaya in dawladda maraykanku ay saldhigyo ka samaysanayso wadamo ay ka mid tahay etoobiya gaar ahaan magaalada adis ababa iyo seychelles iyo wadamo kale oo aan la carabaabin waxaa kaloo qoraalka maraykan ka soo baxay uu sheegayaa in saldhig ku yaala dhinaca jabuuti qurdiisa isaga howlgal dhinaca diyaaradahan iswada ee aan cidlo saarayn inay ka fuliyeen qaybo kamid a koonfurta wadanka soomaaliya marka saldhigyadan loogu talagalay in diyaaradahan iswada weeraradooda ay kaga fuliyaan koonfurta soomaaliya ma u malaynaysaa in ay caqabad ku keeni karayso kooxda dawladda kasoo horjeetay al-shabaab
wallahi taasi waa mid la arki doono laakiin waxa weeyaan istaraatiijiyada dawladda maraykanku way way bedeleen oo saldhigyada waxay ka samaysteen diyaaradahan ayagu iswada ee kumaatiga u kaca aan cidina wadin ee meeshii la rabo loo diri karo ee combyuutarku gaasharaynayo ee qofkii qofkii ay rabaan ama meeshii ay rabaan duqayn karaan waxay markii hore diyaaradahaasi ka shaqayn jireen afghanistan bakistan iyo ciraaq marka hadda saldhigyada waxay ka samaysteen yeman waa jabuuti waa seychel waa ethoobiya afartaa meelood waa bari iyo qodox iyo galbeed soomaaliya ayaa taargetkii ah waxaana la taarget garaynayaa dadka koonfurta soomaaliya shabaabkaa degan ayaa ayaa ayaa la taarget garaynayaa marka waa la arki doonaa wixii kasoo laakiin waxa weeyaan waa khibrad loogu talagalay maraykanku dadka ay raadiyaan inay kaga takhallusaan diyaaradaha laakiin arrinkaasi makuusow kama habboona ma u malaynaysaa in dawladda kumeelgaarka ay maadaama caalamku aqoonsan yahay baleeyahay wax walba oo dhaca iyadaa loo soo maraya in lagala tashanayo habka iyo waxyaabaha las laga samaynayo ama haddii meel la duqaynayo ma u malaynaysaa in dawladda loo marayo wallahi xasan waa arrin waqti dhawasho saaxiibka injineeryariinta iyo saaxiibka kufa waa dhegeysanaya waxay ku hadlayeen waxaaban moodaya nimankani inay yihiin niman delusional oo riyoonaya waxa weeyaan meesha tan rugta marka la eego qof walba oo soomaaliya uu jecel yahay dawlad wax ku oola ay imaanayeen waa la saxeexay baarlimaha lama geeli waad ogay dagaalkii ka dhacay badda markii la bixinayay ayadoon cidna lala tashanin yaa nin wasiirkii iyo sii tageena xoogaa lacaga la siiyey ayay baddii soomaaliya oo dhan saxeexeen wax la weydiinayaa ma jiro waayo dawlad siyaadadeeda ilaalinaysa oo wax ku ool ah ayaa jirin waa inaynu inagu soomaali ahaan raadsanaa dawladda waa inaynu ka baxnaa raadinta aynu rajada aynu ka sugayno shisheeye inuu wax inoo qabto waa inaynu inagu isku tashanaa inagu waa inaynu roadmapkeenna samaysanaa inagu waa inaynu dalkeenna ku shirnaa geed hoos fadhiisannaa meelaha iminka ama hala ama ama hala waafaqsanaado ama yaa la waafaqsanaanin marka somaliland ay go-aankeeda qaadanaysay geed bay hoos fadhiisatay walaa maraykan baa u yimi walaa u n baa u yimi galmudug sidaas oo kale puntland sidaas oo kale anigu soomaali weyn baan aaminsanahay oo waxaa kala gooba ah iyo azaamiyaasha iyo baktigaasa laguma aaminsani laakiin waxa weeyaan modalitiga mechanismka aaliyadda go-aanka lagu gaadhay ayaa wuxuu ahaa go-aan dadku iska leeyihiin ee ma ahayn go-aan dabad looga yimi waxa loo baahan yahay maantana waxa weeyaan shacbiga soomaaliyeed ee u haraadan dawladnimo dhab ah wakiiladooda rasmiga ah inay fadhiistaan oo road map macquul ah oo la hirgelin karo oo keeni kara dawlad soomaaliyeed oo la yaqaano in la sameeyo waa tahay aad baan kugu mahad celinayaa qaybtaas aad soo qaadatay ambasador casharo ee dhinaca badda ku saabsan maalinta talaadada xasan xasan maalinta talaadada waxaan rabaa haddaad ii ogolaatid doonta doonta ku saabsan badda inaan ka qayb galo
waa tahay insha allahu tacaala ilaah idankiisa waad ka qayb galaysaa oo waxa aan hadda u leenahay dadka naga naga daawanaya meel kasta ee sharci yaqaanada iyo diblomaasiyiinta ah waa inay nagala qayb galaan barnaamijkaasi badda oo habeenka maalinta talaadada habeenka arbacada soo gelayso sideedda fiidnimo saacadda london ayuu barnaamijkaasi soo geli doonaa waxaa kaloo maaragtay ambasator ama admiral admiraal guudoon qare baarax qare oo isagu ah taliyaha ciidamada badda ayaa waraysigu siiyey telefishinka somaali channel ku faahfaahinaya waxyaabo badan oo uu leeyahay wadamada bariga africa ayaa qorshaynaya in ay badda soomaaliya si weyn u dhantaalaan marka waxaad waanu kugu casuumi doonaa insha allahu tacaala dadkana waynu xasuusinaynaa inay barnaamijka falanqaynta ee talaadada warbixinadooda nagu soo gudbiyaan falanqaynta at dhacdooyinka dotcom waan ku salaamaya ambasadore aad baan ku